askarigan kasoo goostay ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritreya ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose askarigan oo lagu magacaabay iiniy cusmaan arbow waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka dibaddiisa waraysi uu siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan waxa uu kaga hadlay waxaa ku kalifay inuu ku biiro ciidamada dowda federaalka halka uu tababar kusoo qaatay isagoona ka sheekeeyay dagaaladii ku qabsaday gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya askarigan waxa uu goobjoog u ah dagaalkii taariikhda galay ee ka dhacay masaguwaay waxa uu qiray in dagaalkaasi lagu dilay boqol lixdan askari iyagoona halkaasi lagu furtay gaadiid aada u tiro badan iini cusmaan arbow dowlada labada kun toban sagaalkii gobolka banaadir waxaa laga geeyay dalka eritrea shan kun iyo todoba boqol meelahaas wallaahi rafaaga waa la kulme amar muddo todoba maalmood meelahaasaan joognay markii furmaan loo qaado alkowsar daronema elba-aad galliba galcad elhareeri misigowaay intaas daronema iyo misigowaay dagaalka hore oo soonka wallahi dagaalkaas heli subax lama bilaabo aagi aadi macnaha mujaahadiinta nagu badisay boqolaal aa ka dhiman boqolaal boqolaal gudhow laakiin waxaa waay ciidankeena oo ahaa markaas laba urur min saddex saddex boqol ayaa laba urur ahayn wallahi tir ahaan soddon konton waxau ahaa misigowe dagaalka ugu xanuun badneed oo soo maro ahaa kaas wallaahi bilaahi oo hortikoodii hore sideetan maalima noo soo sheegay shaqada soo socotaa naga yiri sidaas ay tahay anigoo og indheheyna shanta ah qaahirada naga saar guud ah qaahirada naga saar baabur iyo waxba iyo wax loo lagu wata waxa ahaada toban iyo afar abdibile intaas ay hal suugaan wadanay iyo hal gooyad iyo intaasa naga qaatay iyo wax seed ah inta kale waa la gudbisay aan ogahay xerada mar halaaqaban dagaalkaas waxaa naga dhigay boqol iyo konton ilaa iyo boqol lixdan meelahaas isagoo hadalkiisii wata ayuu sheegay in dagaalkii masagwaay ka dhacay uu ku arkay dhacdo la yaab leh kadib markii uu arkay askari dhaawac oo dhamaystiraya askari kale oo iskala tirsan ciidamada dowladda federaalka iyan yahay noo warma waxay indhihiisu qabteen subaxdaasi ha dagaalka masagwaay ahaa taarikhda uma uu soo marta waay waxaa waaye qof oo isku aad aheyno isgud aheen saddex qof ahaynay waa dhaawacmay ninka waa dhaawacmay nin kale waa soo wareegay iqaabay dhen qaabay meel lacsan asoo filinayna ku dhuftaa badda qoriga booska soo qaatay ay kusoo dhaqaajiy askariin ayaa fariin u diray askad kale ay saaxiibadiisa awilka barbar dagaalmaysa ku shisheeyaha wallahi in hadafkaas kusoo laabtaan sidii hore diinta muslimka ay ku dhashtaan ay kusoo laabtaan ee aadiga ah oo nidaamnamo ah gaalnimo inay macnaha wadanka manaha ka baxaan gaaladan garabkooda noqon oo sidii aadiga ah macnaha diinta hore shacabka iska xawo macnaha hoolis adduunkiisa iska raacdaan taasaan jeclahan ciidamada dowlada federaalk ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay garusay inay soo soo baxaan safka shisheeyaha